بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan walaalyaalakan kusoo gudbin doonaa insha allah qisasul ambiyaa qiso ka mid ah qisooyinkii nebiyadii waa qisadii nebi ibraahim khaliil araxmaan haddii aynu bilowno qisada nebi ibraahim nebi ibraahim naxariistii nabadgelya korkiisa haatee waxa uu ku dhashay dhulka baabil waa waddankan ciraaq iminka loo yaqaan inkastoo lasoo wariyo inuu ku dhashay magaalada dimashaq ee waddanka syria haddana waxaa si xudhow oo xoog badan inuu ku noolaa kuna barbaaray dhulka baabil nebi ibraahim naxariisii nabadgelyo korkiisa haddee waxaa la dhashay haaraan oo walaalkiis ah isna waxa uu dhalay luut oo isna noqon doona insha allahu tacaala nebi ka mida nebiyadii eeba soo diray marka nebi luut iyo nebi ibraahim waxay isu noqonayaan adeer nebi ibraahim calayhi salaam qoomkiisii waxay caabudi jireen sanamyo tamaasiil gaar ahaan waxay aada u caabudi jireen meerayaasha ama kawaakibta xidigaha dayaxa qoraxda iyo wixii lamid ah waxay ahaayeen qoom wataniyiina kadibna waxa uu eebba uu soo diray nebi uu aada u jecel yahay agtiisana aada looga jecel yahay waxaana uu eebba ka dhigay khaliil raxmaan macnaha khaliil waxa weeye ruux aada ugu dhow eebbe nebigaasi waa nebi ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim isagoo ay da-diisu aada u yar tahay raalli kamuusan noqon waxay qoomkiisu eebbe la wadaajinayaan ee shirkiga ah iyo tamaasiisha iyo sanamyada ay caabudayaan walidaalik buu eebbaha raxmaanka uu qur-aankiisa ku leeyahay walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi caalimiin dhab ahaan waxaan siinay nebi ibraahim hanuunkiisa goor hore nebi ibraahim calayhi salaam isagoo da-diisu ay yar tahay wuxuu dacwadda uu ku bilaabay aabbihii oo ahaa ruuxii ugu dhowaa isagoo adeegsanaya akhlaaq iyo usluub ay ku dhahan tahay xushmad iyo kala dambeyn iyo ixtiraam fii suurati maryam waxuu eebba ka warramayaa qisadii nebi ibraahim wayaquulu alxaqu subxaana wa tacaala إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا waxaad xustaa nebi maxamedow markuu ibraahim ku yidhi aabbihiis aabbo maxaad u caabudi waxaan waxba maqlayn waxna arkaynin waxna kuu tarayn yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tika faattabicnii ahdika siraatan sawiyaa aabbow aniga waxa ii yimid cilmi aan adiga ku iman ee iraac aan kugu hanuuniyo jidka toosane yaa abati laa tacbud ashaytaan ina ashaytaana kaana lilraxmaani casiya aabbow ha caabudin shaydaanka shaydaanku wuxuu u yahay eebbaha raxmaanka ah ruux caasiyey yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min alraxmaani fatakuuna lishaytaani waliya aabbow waxaan ka cabsanayaa inuu ku taabto cadaabka eebbaha raxmaanka ah ood u noqoto shaydaanka qaraabo iyo weli qaala araagibun anta can aalihatii yaa ibraahiim lain lam tantahi la arjumannaka wahjurnii maliya waxa uu yidhi aabbihiis ma waxaad nici adigu ilaahyadeeda iyo sanamyadayada ibraahinow haddaanad joojin dacwadda aad wadid waan ku dhagxin waan ku dili waana dayra ayaad iga tahay agtayda qaala salaamun calayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وحاول النبتقلية كركاغا هاهات وانكودن بداف ورسن إبهي إبهينا و إبه نحرس بدنه نبي إبراهيم عليه السلام wuxuu adeegsaday usluub iyo akhlaaq aada u dabacsan hase ahaatee aabihiis oo gaalnimo ku fogaatay waa ka dhaga adaygay waana dayriyey nebi ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim calayhi salaam isagoo aada u da-yar ayuu wuxuu dareemay in qoomkiisu aanay jidka toosan ku toosnayn maalin maalmaha ka mid ah waxa uu la kulmay qoomkiisii oo u sujuudsan sanamyadii kadibna waxa uu weydiiyey waa maxay tamaasiishan aada u sujuudsan tihidiin waxay qoomkiisii ugu jawaabeen oo dhaheen dhaxal baan u helnay aabbayaashii ayaa sidan samayn jiray oo caabudi jiray sanamyadan nebi ibraahim isagoo aada u dhiirin ayuu ku yidhi idinka iyo aabbayaashiinba waxaad ku sugan tihidiin baadi iyo khasaare aada u cad waxay ku dhaheen ibraahimow ma xaq baad noola timi mise waad iska cayaari waxuu ku yidhi eebbihiin waa rabbiga samooyinka iyo dhulkaba aniguna waxaan ka ahay shaahid markhaati baan ka ah nebi ibraahim waxa uu ballan qaaday in uu burburin doono oo wacaduu ku maray sanamyada ay qoomkiisu caabudayaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa qoomkiisu u baxeen fasax ama maalin ciida iyo maharajaan si ay u dabaaldegaan waxayna ka tageen sanamyadoodii oo aan cid ilaalisa lahayn nebi ibraahim calayhi salaam waxau ku hadhay magaalada kadibna waxa uu u tegay sanamyadii waxaanuu weydiiyey inay cunaan cuntada iyo khudaarta la hordhigay sanamyadii wax falcelin ah maysan samaynin cuntadii hortaallana maysan cunin markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam waxau soo qaatay faash ama gudin ama aalad wax burburisa kadibna wuxuu ku burburiyey sanamyadii oo dhan marka laga reebo sanamkii ugu weynaa kadibna faashtii ayuu qoorta u sudhay qoomkiisii oo markay soo noqdeen ayay la kulmeen mucjisadan waxayna isweydiiyeen in lagu soo duulay iyo in kale balse markiiba koox qoomkiisa ka tirsan ayaa tidhi waxaan maqalnay wiil yar oo ceebeeya sanamyadeenna waxaana la dhahaa ibraahim kadibna waa lasoo qabtay nebi ibraahim calayhi salaam waxaana la hor keenay qoomkiisa hortiisii nebi ibraahim waxa uu la weydiiyey maxaa ku maxaad u burburisay sanamyada waxaanu ugu jawaabay anigu ma burburinin waxaad weydiisaan sanamka weyn haddii uu awoodi leeyahay inuu hadlo markay fahmeen inaanu sanamka hadlaynin ayay dib isugu noqdeen oo isku dhaheen waxaad tihidiin daalimiin hase ahaatee waxay ku adkaysteen inay u gargaaraan sanamyadooda waxayna go-aansadeen in la gubo nebi ibraahim intaa kadib nebi ibraahim waa la xidhay waana la xabisay qoomkiisii qof kasta oo ka mid ah waxa uu soo ururiyey xaabo iyo dhuxul si loo gubo nebi ibraahim oo ay ugu gargaaraan sanamyadoodii waxay shideen dab aada u daran xataa shimbirta dusha sare maraysa ay la soo dhacayso kulayl iyo hanfi aada u daran darteed waxaa lagu tuuray nebi ibraahim dabkii kadibna intuu jidka kusii jiray waxa uu la kulmay malakul jibriil oo weydiiyey inuu caawimo uga baahan yahay laakiin nebi ibraahim waxa uu yidhi adiga wax xaajo ah kaagama baahni ee eebbahay ayaan uga baahanahay inuu iga kor yeelo dhagarta gaalada dabkii ayaa lagu tuuray nebi ibraahim markaasaa eebbaha weyni waxa uu faray dabkii inay baraf noqoto oo nabadgeliso ibraahim qulnaa yaa naaru kuni bardan wasalaaman calaa ibraahim inkasta oo ay ahayd daliil iyo astaan lagu garto eebbaha weyn haddana qoomkiisii maysan rumaynin nebi ibraahim waxaa rumeeyey oo keliya wiilkii uu adeerka u ahaa ee nebi luud iyo nebi ibraahim xaaskiisii saara arrintii nebi ibraahiim way faaftay waxaana maqlay nin boqor ah oo la dhaho namruud kadibna waxa uu yeedhay nebi ibraahim waxaanuu weydiiyey ibraahima waxaad sheeganaysaa inaad leedahay rabbi nebi ibraahim waxa ugu yidhi eebbahay waa ka waxna dila waana ka waxna nooleeya boqorkii isagoo kibir iyo isla weyne ka muuqata waxa uu yidhi aniguba waxna waan dilaa waxna waan nooleeyaa waxaana la sheegaa inuu xabsiga ka soo saaray laba nin mid ka midna waa dilay kii kalena waa sii daayay nebi ibraahim markuu arkay inuu ninkani murandoon yahay ayuu ku yidhi aniga eebbahay wuxuu qorraxda ka soo saaraa maalin kasta dhanka bari waxaanu ka ridaa dhanka galbeed ee adigu bal hal maalin ka soo saar qorraxda dhanka galbeed halkaas baa lagaga roonaaday ninkii boqorka ahaa ee bana dhagartiisii ka badbaadiyey nebi ibraahim naxariisii nabadgeliya korkiisa ha ahaatee isaga iyo nebi luut iyo saare waxay u haajireen dhulka barakaysan ee falastiin waxuu deegaan ka yeeshay falastiin hase ahaatee waxay u safreen isaga iyo xaaskiisu dhulka masar waqtigaa cid kale oo muslim ahayd maysan jirin dhulkaas marka laga reebo nebi ibraahim iyo xaaskiisii saara nebi ibraahim iyo saare naxariisii nabadgelyo korkooda ha ahaatee waxay galeen masar kadibna waxaa loo sheegay in boqorka ka taliya masar uu yahay nin dadka dulmiya qafaashana haweenka kadibna ku xadgudba ciidamadii boqorka ayaa haleelay nebi ibraahim iyo xaaskiisii kadibna waxay weydiiyeen ruuxa dumarka ah ee la socota waxaanu ugu jawaabay waa walaashay isagoo uga jeeday inay tahay walaashiisii diinta islaamka boqorkii ayaa loo warceliyey hase ahaatee waxa uu amray ciidankii inay saare hor keenaan kadibna waa lasoo qabtay oo waa la hor keenay boqorkii markaas waxa uu damcay inuu ku xadgudbo boqorku saara hase ahaatee saari waxay bariday oo kaalmo weydiisatay eebbaheed eebbana waa ka ajiibay oo ninkii boqorka ahaa waxaa asiibay xanuun daran ama faalig uu isla qaadi kari waayey boqorkii waxa uu weydiistay oo ka dalbaday saara inay eebbaheed barido oo uu ka dulqaado xanuunka kusoo habsaday waxaanu u ballan qaaday inaanu ku xadgudbaynin saare waxay bilowday inay eebba barido eebbana waa ka dulqaaday xanuunkii hase ahaatee ninkii boqorka ahaa waa ballan jebiyey oo haddana wuxuu isku dayey inuu ku xadgudbo haddana mar labaad ayaa xanuunkii ku dhacay haddana mar saddexaad buu ballan jebiyey calaa kulli xaal markii ugu dambeysay boqorkii waxa uu yidhi intuu ciidamadiisii la hadlay ayuu yidhi iga saaratan waa shayddaamade kadibna waa laga saaray waxaanu boqorkaasi siiyey saara gabadh jaariyad u ahayd boqorka oo u shaqaynaysay saare naxariisii nabadgelyo korkeeda ha ahaatee waxay u timid saygeedii nebi ibraahim calayhi salaam waxayna ku tidhi eebbaha weyn ayaa iga badbaadiyey ninkii daalimka ahaa waxaana laysoo raaciyey haajara nebi ibraahim iyo xaaskiisii waxay ku laabteen dhulka barakaysan ee falastiin kadibna saara waxay aragtay in saygeeda nebi ibraahim calayhi salaam ay da-diisu weynaatay wax ubad ahna uusan lahayn markaas waxay kula talisay inuu guursado haajara waxaana laga yaabaa in eebbaha weyni uu ubad ka siiyo nebi ibraahim waxa uu guursaday haajara waxayna u dhashay wiil yar waa nebi ismaaciil calayhi salaam markaas bay hinaastay saara sidaa aawadeed buu eebba waxa uu faray nebi ibraahim calayhi salaam inuu kala raro labadiisa xaas oo uu u safro dhul lama degaan ah kuna taalla buuro dhexdood oo beer iyo baad toona lahayn oo la geeyo xaaskiisii haajara iyo wiilkiisii ismaaciil nebi ibraahim waa uu soo kaxeeyey reerkiisii waxaanu dejiyey meeshaas lama degaanka ah cidna may deganin wakhtigaa meesha sidoo kale ceel biyo ahna kamuusan qodnayn intuu reerkiisii dhigay ayuu ka jeestay waana iska tegay haajara ayaa ka daba oroday iyadoo weydiinaysa xaggay nagaga tegaysaa ibraahimow ma cidladan aan cidi lama degaanka ahaan cidba deganayn nebi ibraahim wax jawaab ah ma uusan siinin markaas bay haajare tidhi ma eebbahaa ayaa ku faray oo ku amray arrintan nebi ibraahim waxa uu ku yidhi eebbahay baa i faray sidan tan kadibna waa iska dhaqaaji haajare naxariistii nabadgelyo korkeeda ha ahaatee waxay tidhi haddaba eebbahay nama dayacayo dhulka kan lama degaanka ahi waa magaalada maka oo wakhtiga ahayd dhul qallafsan oo aan beer iyo baadtoona lahayn cidina ku noolayn nebi ibraahim oo saaran buur dusheed ayaa eebbe ka bariyay ducada tan oo eebbe inooga warramayo qur-aankiisa ويقول الحق سبحانه وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أبو وحان دجيي عرورتيدي يا أهل كيجي وادي تب aan beer lahayn oo ah beydkaaga sharafta leh agtiisa ee eebbow ka yeel kuwa salaada ooga quluubtooduna dadka mid u iilata xaggooda kuna arsaaq midho iyo cunto waxay mudan yihiin inay kuu shukuri naqaane markuu nebi ibraahim ka tegay haajare iyo ubadkiisi iyo wiilkiisii ismaaciil waxaa ku dhacay haajare iyo wiilkeedii ismaaciil in saadkii iyo cuntadii iyo biyihiiba ka dhammaadaan kadibna ilmihii yaraa ismaaciil waa ooyey gaajo aawadeed naaskiina waa guray markaas bay haajare fuushay buur sare buurta waxaa la dhahaa safaa kadibna waxay dalbatay caawimo hase ahaatee cidna maysan ajiibin sababtoo ah meeshu waa dhul lama degaan ah cidna ma degana haddana waxay u orotay dhanka kale oo buur kale ah waa buurta marwa sidoo kale cidna way weyday cidna way soo ajiibi weyday haajara waxay dhex orotay labada buurood dhexdooda waa safa iyo marwe toddoba jeer sidaa aawadeed ayaa xajka marka la xajiyo waxaa la dawaafaa labada buurood ee safiyo marwe dhexdooda iyadoo la xusayo dhacdo weyn oo taariikhi ah oo diinta islaamka ku weyn markay cidna weyday ayay waxay aragtay hadh dul taagan wiilkeedii yaraa cunugii yaraana uu ooyayo markaas bay ku oratay xaggiisii iyadoo isleh cadowga ka difaac wiilkaaga hase ahaatee cidda dul taagneyd waxay ahayd malakul jibriil malakul jibriil calayhi salaam ayaa dhulka dilaaciyey waxaana kasoo burqaday biyo haajara biyihii ayay waraabisay cunugeedii ismaaciil iyaduna way ka cabtay kadibna ishii ayay aastay haddii aanay aasi lahayn waxay noqon lahayd ishaasi webi waa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ina leeyahay muddo kadib waxaa soo maray dhulkii lama degaanka ahaa qabiil carab ah oo ka mid ah safarka ka yimaada dhulka shaam qabiilkaasi waa qabiilka jurxum waxayna la degeen nebi ismaaciil iyo hooyadii haajara iyaga oo biyihii ka dhaansaday kana cabbay kadibna maadaama ay biyihii la siiyey oo la waraabiyey ayaguna waxa ay ballan qaadeen in cuntadooda ay siin doonaan haajare iyo wiilkeeda ismaaciil nebi ibraahim calayhi salaam muddo kadib waxa uu damcay inuu soo booqdo reerkiisii iyo wiilkiisii ismaaciil ee magaalada maka kadibna waxa uu riyo ku arkay asaga oo gowracaya ismaaciil nebi ibraahim waxa uu ku yidhi wiilkiisii ismaaciil markuu yimi wiilkaygow waxaa lay faray inaan ku gowraco ee sidaad u aragtaa wiilkii isagoo dhirin ayuu ugu jawaabay aabbow samee wixii lagu faray waxaad heli agtayda kuwa sabre ah nebi ibraahim oo da-diisu weyn tahay sidoo kalena ubad kale aan lahayn ayaa eebba ku imtixaamay imtixaan aada u adag oo ay adag tahay in la baasgareeyo nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu dhulka dhigay wiilkiisii si uu mindida u mariyo kadibna waxa uu jeediyey uu janjeedhiyey dhabarka si uu qadaadka uga gowraco markuu mindida mariyey ay mindidii goyn weyday markaas baa wiilkii yaraa yidhi aabbow wax naxariisa ha muujinin ee mindida ku jar sababtoo ah waa amarkee eebbe markay mindidii goyn weyday ayaa nebi ibraahim samada looga dhawaaqay waxaanu maqlay cod leh ibraahimow waad ku guulaysatay imtixaankii waxaana loo hibeeyey wan weyn oo la gowracay ismaaciil beddelkiis sidaas baana eebbe haweyne ku kor yeelay una badbaadiyey wiilkii yaraa ee nebi ismaaciil calayhi salaam nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku noqday dhulka falastiin sidee la ogyahay nebi ibraahim waxauu ahaa ruux aada u jecel waxsoorka iyo martiqaadka maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu arkay saddex nin oo ku cusub magaalada wax safar ahina aanu ka muuqan markaasuu damcay inuu marti qaado isla markiiba waxa uu gowracay sac waana kariyey cuntadii waana diyaariyey kadibna waa soo qaaday oo hordhigay hase ahaatee saddexdii nin cuntadii maysan cunin ee gacmihii ayay ka laabteen markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam uu dareemay cabsi kadib waxay ku dhaheen ha cabsanin waxaan annaga nahay saddex malag oo eebba ayaa noo kaa soo diray waxayna kala ahaayeen malakul jibriil calayhi salaam mika-iil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam waxay ku dhaheen waxaan u soconnaa qoomkii nebi luud oo la halaagayo waxaana asiibaya cadhadii eebbe xumaantii iyo gaalnimadii ay samayn jireen awgeed saara oo maqlaysay ayaa qososhay iyada oo ku faraxsan gaaladii qoomkii nebi luud ee la cadaabayo oo cadhadii eebbe ay ku dhacayso oo dhibay oo dhib aada u weyn u geystay nebi luud malaa'igtiina markay maqashee codkii saara ayay ugu bushaareeyeen inay wiil dhalayso wiilkaasi waa isxaaq sidoo kalena ay arki doonto wiilka uu isxaaq dhali doono ee yacquub labaduba waa nebiyo calayhim wassalaam saara waxay tidhi waa la yaabe miyaan dhalyaanoo cajuus ah oo da-daydu ay weynaatay ninkayguna uu yahay oday weyn arrintaasi waa arrin la yaab leh waxayna malaa'igtii dhaheen ma waxaad la yaabaysaa amarka eebbe eebbe naxariistiis iyo barakadiisa korkiina ha ahaatee markay arrintii kala degtay ayaa nebi ibraahim guda galay inuu kala doodo malaa'igtii qoomkii nebi luud hase ahaatee waxay dhaheen malaa'igtii tani waa amarkii eebbe ee ka leexo ibraahimow nebi ibraahim waxa uu tegey oo ku noqday si uu soo booqdo magaalada maka waxaana uu tegay wiilkiisii ismaaciil kadibna waxa uu ku yidhi wiilkiisii eebbe ayaa i faray inaan dhiso beyt beytkaasi waa masjidka xaramka iyo kacbadii wiilkii waa soo dhoweeyey gacmo furanna waa kusoo dhoweeyey qalbi furan waxayna guda galeen inay dhisaan kacbada ayagoo ku bilaabaya inay dhigaan aasaaska iyo seeska ina awala baytin wudica linnaasi laladii bibakka laladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin gurigii ama beydkii ugu horeeyey ee loo dejiyey ee loo dhisay dadka waa kan ku yaala magaalada maka waana barakaysan yahay waana hanuunka caalamka kadib waa la dhisay gurigii kacbadiina way dhiseen ibraahim iyo ismaaciilba balse waxaa harsanaa hal dhagax oo keliya oo ka dhibmay rukun ku yaalla kacbada kadib waxaa soo degay malakul jibriil oo siiyey dhagaxa loo dhagaxa loo yaqaano xajarul aswadka waxaana la sheegaa inuu midabkiisu ahaa cad- midab caddaana balse dembiyada dadka ibnu aadamku ay madoobeeyeen nebi ibraahim iyo ismaaciil naxariistii nabadgelya korkooda ha ahaatee waxay eebbe ka baryayeen ducada tan uu eebbe kaga warramayo qur-aankiisa fii suurati baqara وإذ, ير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حسس النبي محمد مركو كوريا للنبي إبراهيم تيرك كعبة إسجا يا نبي إسماعيل أيقول له إبو نجا أقبل أدا وحنا مغلا وحنا أوجي eebbow naga yeel kuwa kuu hoggaansama ubadkayagana ka yeel ummad kuu hoggaansanaata nana tus camalkanaga xajka nagana toobad aqbal adaa toobad aqbal badane eebbow u soo bixi rasuul ka mid ah oo ku akhriya aayaadkaaga barana kitaabka qur-aanka ah iyo xikmadda iyo sunnada nebiga oo nadiifinaya ayaga adigaa ah casiisun xakiim adkaade falsamo badane dhismaha beydka xaramka kadib ayaa eebbaha weyni faray nebi ibraahim inuu ogeysiiyo dadka xajka iyo in eebbaha weyni uu ku waajib yeelay dadka muslimiinta ah inay xajaan nebi ibraahim waxuu eebbihii weydiiyey sida uu ogeysiinayo dadka markaas ne- eebbe waxa uu ku yidhi adigu ku dhawaaq annaga ayaa gaadhsiinaynee nebi ibraahim waxauu fuulay buur isagoo ku dhawaaqaya cod sare oo dhahaya dadow eebbihiin wuxuu idinku waajib yeelay xajka ee soo siyaarta oo ku xaja beydka eebbe sida laga soo warinayo ibnu cabbaas ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye raallina ha ka noqdee waxa uu yidhi eebbe waxa uu maqashiiyey eedaankiisii iyo ogeysiintii nebi ibraahim dhammaan dadkii wakhtigaa noolaa iyo sidoo kale malaa'igtii samada joogtay ogeysiintii nebi ibraahim xata al-aana waa mid la maqlayo camalkii uu berigaa qabtana xata al-aan dadka muslimiinta ahi way sameynayaan eebbana waxa uu dhisay beyd kale oo ku yaala samada oo la dhaho beyt almacmuur oo toddobaatan kun oo malag ay ku tukadaan maalin kasta kumana soo noqdaan nebi ibraahim naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu iskaga kala gooshayey magaalada maka iyo dhulka barakaysan ee falastiin sababtoo ah waxaa deganaa labadiisii reer ee haajara iyo wiilkiisii ismaaciil oo maka jooga iyo saara iyo wiilkeedii isxaaq oo is- iyaguna degan falastiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi ibraahim waxa uu eebbe weydiiyey inuu tuso qaabka uu u abuuro ruux dhintay ama shay dhintay oo baadiyoobi eebbe koraahaye waxa uu weydiiyey ibraahim oo miyaanad rumaysnayn inuu eebbaha weynu awood u leeyahay inuu soo noolayn karo ruux dhintay nebi ibraahim waxa uu yidhi eebbe waan rumaysnahay ee waxaan rabaa in qalbigu ii dego iimaankayguna sare u kaco eebbe waxa uu yidhi waxaad soo qaataa afar shimbirood kadibna gowrac oo isku dhex dar xubnaha iyo baalashooda oo isku qas kadibna saar buur dusheed oo u yeedh way ku iman doonaan nebi ibraahim waxa uu sameeyey sidii la faray kadibna waa u yeedhay shimbirihii oo way u yimaadeen ayagoo duulaya waxaana uu eebba tusay mucjiso iyo mid ka mid ah awoodaha waaweyn ee eebbe nebi ismaa nebi ismaaciil calayhi salaam waxa uu ka guursaday qabiilkii carabta ahaa ee la degay waa qabiilka jurxume kadibna waxa uu bartay luuqaddii carabiga waxaana la dhahaa inuu nebi ismaaciil calayhi salaam uu yahay ruuxii ugu horreeyey ee ku hadla luuqadda fasxada ee carabiga iyo weliba inuu yahay ruuxii ugu horreeyey ee fuulo fardaha muddo kadib ayaa nebi ibraahim soo booqday wiilkiisii ismaaciil hase ahaatee ma iisan ishelin isaga iyo ismaaciil ee waxa uu la kulmay nebi ismaaciil xaaskiisii waxaanu weydiiyey xaaladooda waxay ku tidhi xaaladayadu waa mid aada u xun waxayna bilowday inay ka cabato saygeedii waxayna wax ka sheegtay oo arrimo laga xumaada ka sheegtay nebi ismaaciil iyo reerkiisii nebi isma nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku yidhi markuu ku yimaado ismaaciil salaaniga gaadhsii waxaanad ku tidhaahdaa kaabadda guriga beddel markuu nebi ismaaciil calayhi salaam gurigiisii yimi ayay xaaskiisii u warrantay waxayna u sheegtay in oday uu u yimi uuna salaamayey oo salaan kusoo gaadhsiinayay sidoo kalena uu soo faray fariin ah in uu kaabadda guriga beddelo nebi ismaaciil calayhi salaam waxa uu fahmay inuu odaygaasi ahaa aabbihiis ibraahim calayhi salaam uuna farayo in uu xaaskiisa furo kadibna waa furay xaaskiisii muddo kadib ayaa nebi ibraahim haddana waxa uu soo booqday magaalada maka manuusan helin nebi ismaaciil laakiin wuxuu la kulmay nebi ismaaciil xaaskiisii kadibna waa waraystay waxayna ku tidhi xaaladaydu aada bay u fiican tahay warsanna way sheegtay kadibna nebi ibraahim waxau ku yidhi ismaaciil salaaniga gaadhsii waxaanad ku tidhaahdaa kaabadda gurigaaga adkee nebi ismaaciil calayhi salaam markuu gurigiisii yimi ayay xaaskiisii u sheegtay in nin wanaagsan u yimi oo oday ah oo ay cibaado iyo alla ka cabsi u ka muuqdo uuna salaan soo gaadhsiiyey kadibna uu faray fariinta ah inuu kaabadda gurigiisa ilaaliyo nebi ismaaciil calayhi salaam waxa uu fahmay inuu ahaa aabbihii ibraahim uuna farayey inuu xaaskiisa ilaaliyo iyo la joogooda dhanka kale haddii aynu eegno waxa deganaa falastiin nebi isxaaq iyo saara oo ahayd hooyadii kadib nebi isxaaq markii uu weynaaday waxa uu guursaday gabadh waxaana loo dhalay wiil laba wiil oo mataana ah ayaa loo dhalay nebi is nebi isxaaq labada wiil waxay kala yihiin ciis iyo yacquub ciis waxa weeye aabbaha romaniska halka yacquub uu ka yahay aabbaha reer banu israa'iil israa'iilna waa naanays ama magaca kale uu leeyahay nebi yacquub calayhi salaam sidii lasoo wariyo waxaa la sheegaa in khilaaf ka dhex dhacay labadii wiil ee walaalaha ahaa ee uu dhalay nebi isxaaq kadibna yacquub ayay hooyadii u dirtay abtigii oo la dhaho laabaan nebi yacquub naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu la joogay abtigii muddo aada u dheer kadibna waa u shaqeeyey waxaanu ka guursaday gabar uu dhalay abtigii oo la dhaho liya waxayna u dhashay laba iyo toban wiil muddo kadib ayuu haddana waxa uu aroostay oo la aqal galay gabadh kale oo u dhalay abtigii oo la dhaho raaxiil wakhtigaa way bannaanayd in laba gabdhood oo walaala ah la jamciyo ama ay la wada guursado diintooda way ku bannaanayd laakiin diinta islaamka ah kuma bannaana in la jamciyo laba ruux oo dumar ah oo walaala ah raaxaan sidoo kale waxaa iyaduna dhashay wiil yar oo aada u qurux badan waa yuusuf iyo walaalkiisii kale ee benyamin nebi yacquub waxau kusoo laabtay magaalada orshalim ama dhulka falastiin ee ay deganaayeen gaar ahaan magaalada orshalim oo loo yaqaano magaalada qudus waxaanu dhisay masaajidka baytulmaqdeska muddo kadib nebi ibraahim waxaa kusoo xaadirtay geeridii kadibna waxa uu u dardaarmay ubadkiisii iyo nebi yacquubba waxaanu ku yidhi caruurtaydow ubadkaygow eebba waxa uu idiin doortay diinta ee ha dhimanina idinkoon muslim ahayn mooye sidaas baanu ku geeriyooday nebi ibraahim naxariisiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee intaas waxaan kusoo guubaynaa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam oo koobnayd inta aynu mar kale ku kulmi doono qisooyinka ambiyada waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu